raxmaan raxiim waxaan mahad waxaas usoo gudbinayaa guddoomiyaha gobolka iyo duuqa magaalada buuhoodle iyo guddoomiyaha gobolka buuhoodle sidoo kale waxaan mahad badan usoo celinayaa dhammaan bulshooyinka gobolka buuhoodle gobolka cayn iyo khaas ahaan degmada buuhoodle soo dhaweyntii aadka u diranayd iyo wada shaqayntii iyaduna hagar la-aanta ahayd sidoo kale daal la-aantii muddada faraha dheer aan shaqaynaynay habeen iyo maalin lahayd iyo hagarla-aantii hawshay wadeen dhanka kale waxaan aada ugu malayanayaa injineer cabdiraxmaan oo isagu shaqo ahaanna gacantan aada uga shaqaynayay cilmi ahaan iyo aqoon ahaanna ragga aada ugu dhiiri gelinayay inay hawsha intaa kasii qabtaan iyo ka badanba intaa kadib haddaan usoo laabto munaasabadeena maantay oo ah wareejintii qalabka dayactirka ee hay-adda care international xafiiskeeda puntland uu ugu deeqay gobolka cayn ma aha mashruucan keliya mashaariicda soo laga wado iyo gaar ahaan gobolka cayn qayb buu ka yahay mashruuca kani waxaan xasuusanaa xilligii la sameynayay xog raadintii faraha badnayd ee heelaha badan wada socdeen wuxuu ahaa waxyaabihii mudnaanta la siiyey haddii biyo laga hadlana waxaan dareemi karraa ilaa heerka ay gaarsiisan yihiin inay nolol qof badbaadiyaaneen iyo xoolaheenaba sidaas darteed hay-adda iyadoo taa ka ambaqaadaysa waxqabadka insaaniga ah qaybihiisa ugu muhiimsan ayay waxay dayactirtay ceelkan oo mar xilligaas fadhiyey hase yeeshee helay bam yar oo aan gaarsiin karin ama u adeegi karin bulshada baahideeda aan buuxin karin marka hay-addu waxay u dalabtay motor iyo bam isu dheelitiran oo ay ku rajo weyn tahay xilliyada baahida aadka xoog weyni jirto inay ka haqabtiraaneen biyaha dadku ay cabayaan iyo kuwa xoolaha la sisanaya labadaba marka waxqabadkan wejigeekan wuxuu ka koobnaa dhismaha labada qol qol weyn oo musanrada loo dhigo iyo qol waardiyaha oo ay seexdaan sidoo kale in bam ilaa wuxuu yahay laba afar labiyo labaatan kilo watt ay usoo gaday iyo konton iyo toddoba byte oo galaasiga loo yaqaano oo ah bayabka adkaysiga u leh inay biyaha kasoo saaraan meel dheer cimrigooduna aada u dheeraado culayska xamilina kalena culayskan faraha badan iyo shaqada joogtada ah sidoo kale waxay usoo gaday motoor u dhigma bamkaas oo afar labaatan saac si toosa u shili kara marna aan xaggeed keeni karin oo awoodiisu ay dhan tahay lixdan iyo shan kva iyo qol weyn oo aada u neecaw badan daaqado waaweyn oo loogu talagalay uusan marraba matoorka usan haynin cabura iyo wax kula iyo wax uga si uusan shaqada u intaa kadib hay-addu kuma harin inay alaab siiso magaaladi gobolka ama degmada ba laakiin waxay samaysay dabajoog iyo hubin xagga tayada ah taas waxaa markhaati kaaga ah shantii berioo lasoo dhaafay aan ceelka hay-addu dul fadhinay wakiilkeedu wala magaceeda ukagelayay aan hubinaynay shay kasta oo ceelka gudihiisa gelaya maadaama loo loo socdo dhulka hoostiisa meel saddex boqol iyo shan mitr mitr hoos u qodan in waxa gelayaa yihiin wax laisla hubiyey iyadoo ay ku salaysan tahay aqoonta iyo cilmiga injineerada iyo dabagalka iyo tayeelaalinta hay-adda taasoo mid naga go-an inaan markasta wax kastoo hay-addu bixinayso la hubiyo dadka inay gaareen sidii loogu talana u gaareen si ujeedadii laga lahaa oo ah mustaqbalka dadka inay anfacaan ay u buuxiso inta haddaan taa kaga gudbo aada waxaan uga mahad celinayaa guddoomiyaha mar labaad iyo bulshaweyntaba soo dhaweynteeda wada shaqaynteedii maantana waxaan filaynaa in ceelku uu yahay su-aal muhiimkiinoo ku ahaa uu maantana muhiimkii mid kasii badan uu inoo yahay maadaama shaqadiisa ay shaqaynayso uu biyihi aynu ka rabayna siinayo haddana waxaan kusoo dhaweynaya insha allah bismillahi tamiim maamulka ayaguna kelmadoosi ay ugu dhahaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu